بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسي صدن يسديدات كتابك اللؤلؤ والمرجان وقبل يا باب فضيلة ictaaqihi amatahu fadiilada iyo ajarka ay leedahay qofka xoreyntiisa addoontiisa uu xoreeyo huma yatazawajuha ka bacdina uu guursado waa xadiidka xadiidu anas xadiidka sagaal boqol xadiidu anasin ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam hazaa nabigu waa duulay khaybarow ku duulay fasallaynaa waan tukannay cindahaa khaybara agteeda salaata alghadaati aroorta salaadeeda gelin dambaa la soo socday aroor horaa halkaa lagu tukaday khaybara dusheeda bikhalasin buu yidhi xilli himhimow ah oo mugdi ah sideed buruud bay u jidhaa madiina salaata alghadaat waa salaadii subax bikhalasin waxa weeye mugdiga hameenka aakhirkiiso aroorta hore waagu markuu baryayo mugdi baa jira farakiba nabiyullaahi nabiga ilaahay waa waa raacay waa waa koray daabadiis calayhi salaatu wasalaam wa rakiba abu dalxatana waa waa kora waana anoo anasa radiifu abi dalxa abi dalxa baan fangelkiisa ahaayoo daabadii abi dalxa saarnaaba ana saarnaabin gadaalkeeda ilaa waxa weeye hooyadiis waxaa qaba anas hooyadiis abi dalxa fa ajraa nabiy llaahi sala اllah alay sl nabi ilaahay ajraa waa dareeriyey nabiyullaahi macnaha daabadii wuxuu saa ugu socodsiiyey fii zuqaaqi khaybara khaybara wadooyinkeedii ajraa bimacnaa markuubahu kow korsanaa raacsanaa bow wadooyinkii khaybara saa nebigu uu sii daayey wa ana rugbatii bay walaxal ana rugbatii aniga lowgeygu la tamasu ay taabanayso fakida nebiyillaahi nebiga ilaahay bowdadiisa sal alla alay slm oo dee daabadahan saa isku dhinac ordaya saasay isku taabanayaan bowdadayda iyo lowgey lowgeyga iyo bowdadii nebiga uma xasara nebigu waa fayday alizaara hoos maradii hoosguntida ahayd can fakidihi bowdada ayuu ka fayday oo ka baneeyey socod baa lagu jiraa gaadiid baa la saaran yahay xoogaha saa loo xaydxaydanaya xataa inii la andur waxaan eegayo buu yidhi ilaa bayaadi fakidi nebiyillaahi nebiga ilaahay bowdadiisa caddaankeeda arkay sala allahu calay wasalam falamaa dakhala alqaryata markuu nabigu magaaladii galay khaybara qaala wuxuu yidhi allaahu akbaru ilaah baa weyne badan kharibat khaybaru khaybarana waa kharaabta kharibat khaybaru khaybara kharaabta inaa anagu haddaanu nahay muslimiinta idaa nazalnaa markaan tagno bisaaxati qowmin qolo dugeed duleedkooda iyo korkooda iyo dhabarkooda iyo fagaagooda fa saaa waxaa xumaaday sabaaxu lmundariina kuwii loo degay waaga u beryey hanaha qolo gaala haddaan mar soo duldegno annagoo ciidana alleelaha qoladaas waxa weeye waa berigooda waa xumaad awalna digniinta la siiyey waa aroor hore qaalaha alaaan saddex jeer baa nabi eeryadii baa laysku ekeysiinayaa kha khariba khaybara khaa baa ku jira mogta kharibat baa laga hormarshay khaa bay ku bilaabatay midda kale iyagaa bahalo waxay la soo baxeen aroortii iyagoo shaqatag ah waxaa yahuudda ee balaayada ah yaambooyin iyo badeello iyo garweyne iyo waxbay maaragtay beeraha la meesha waa meel beeraleeya marka qalabka wax lagu kharaabin jira wey oo lagu qodi jiro oo lagu duun jiro oo lagu waxayn jiro wakharaja nebi qowma qoomka waa baxeen waa waa gaaladii yahuuddii meesha degen ilaa acmaalihim shaqooyinkoodiiba usoo baxeen fa qaaluu waxay dhaheen subaxii markay aroor hore soo baxeen dee qoladana nebiga iyo asxaabadiina waaba soo duldegeen magaaladii bay soo galeen kuwaan intay iska soo tooseen oo iska waaberiseen bay aroor hore shaqada usoo baxeen mise magaaladiiba ciidan baa kormeerayo gaaf wareegayo faqaaluu waxay dhaheen muxamadun iyo walkhamiis kani waa muxamed iyo ciidankii shan geeska ahaa shan meeloodka aha alkhamiis yacni iljeish anaa ciidanku ciidan hore oo muqadamaa iyo mid mu'akharaa iyo maysara iyo maymana iyo qalbi mile dhexda socda iyo shan nooc baa ciidan ku socda wallahi waxay dhaheen waa ciidankii moxamed iyo ciidankiis shanta madax ahaan jiray qaala wuxuu yidhi saxaabigu fa asabnaahaa khaybaro waa asibnay canwatan xoog qahran waayo baan ku qabsan wuxuu yidhi fajumica sabyu dadkii lasoo qafaashaa lasoo urursha fajaaءa dixyatu saxaabigii dixyaa la dhihi jiro quruxda badnaa baa yimid faqaala wuxuu yaa nabiy allah acdinaysi jaariyatan gabar addoona min asabi kuwaan lasoo qafaashay gabar igas jaariyada qaalana wuxuu yidhi idhab horo tag nebigu fadkhul soo qabso jaariyatan jaariye kala soo baxa faakhada safiyata binta xuyayin gabadhaan safiya binta xuyayin la yidhaahdo nin boqora dhalay nin boqorana qabay macnaa iyaga madaxdoodii ah ayaa la soo baxa oo gabar gabdhaha ka sarraysay ah fa jaa rajulu nin baa u yimid ila nebiy nebiga sal ly slm faqala wuxuu yaa nebiy allah acdayta dixyata waxaa siisay safiyata binta xuyayin sayidata quraydata waannadiir yahuudda labadii jifeedu meesha deganaa reer bani nadiir iyo reer qurayda iyo boqoradoodii ah laa tasluxu gabadha uma suubato ilaa laka adiga mooyaane meeshaas waxaan ka baqaynaa in hawl ka soo noqoto qaala wuxuuna udcuuhu bihaa waay udcuuhu yeena bihaa macaha isagoo gabadhii la socotay hakaalaya dheh fa jaaa bihaa waa la yimi falamaa nadara ilayha nebi gabadhii markuu nebigu fiiriyay sal sl qala wuxuu yidhi khud jaariyatan min asabyi hayraha midaan tan ahayn oo kale kala soo baxa dixiye malku jibriil saxaabigu isku soo okeysiin jiray wey muuqaalkiis kuu nebiga u imaanayo isaguna waa nin cajaa'ib ah qaala wuxuu yidhi faactaqaha nebi nebigu gabadhan safiya waa xoreeyey sal l sl wata watazawajaha waa guursaday wakaa ciwaanka iyo meesha iswaafaqsan faqaala xaasaskii nebi ka mid noqoto faqaala lahu haabit haabit waa taqaanaa waa ardagii weynaayo abaa xamse oo macnaha anas binu maalik cilmiga ka reebay thaabat waa bunaani yaa abaa xamse maa astaqaha nebigu muxuu meher uga dhigay qaala wuxuu yidhi nafsaha iyada nafteeda iyadii baaba la xoreeyey meherkaadii xornimadaada u qaado actaqaha waa xoreeyey watazawajaha waa guursaday xataa idaa kaana bidariiqi dee ciidan baa la ahaayo magaaladii la xoreeye markii la noqdoy waddada lasii marayo jahazadhaa waxaa u qababaalisay haa safiya lahu nebiga umu sulaym oo anas hooyadiisa oo abu dalxa qabo alansaari umu sulaym baa u gelbisay marka maanta caawayo meesha lagu hoyanaya la degaya halkaasaa nebiga loogu dhisay fahdad haa way u hadiyeysay gabadhaas haa safiya lahu nebiga min alleyli hameenkii gabadha la yihahdo umu sulaym faasbaxa nebiyu sal sl nabig ilahi waa waaberiisa caruusan xaaluu yahay habeenkaas dhexbariga la sii ahaa faqaala wuxuu nebigu man kaana cindahu shay-un reerka xalaa la dhisay saaka welimadii waxaa la rabaa allabariga arooska habeenka reerka la dhisay subax ka dambeeya waa in la dhigee waa si fiican man kaana cindahu shay qofkii waxaya falyaji biha la yimaado alla maxaa adduunka marka la isku furo la isku waasiciy marka jihaad ba hadda laga soo baxa marka saxaabada qofka waxaya ha keeno wabasadani daca masalaa nabigu saas u firiyey waana caruusa nabigu caruus haddaa maqashid yasawi fiihi lmudakar walmu'anaf kan labaya kan dhadig waa loo isticmaala waa harag cunada iyo alaabtaa lagu gurtaayo sida harag la firiyey oo kale ah sar la firiyey oo kale qofka waxay halkaa ku soo rido fajacala rajulu ninku wuxuu gudagalay yajiu inuu la imaanayo bitamri mid waxaa u haray zaadkiisii xoogaa timira xoogaa uu kusoo riday wajacala rajulu nina wuxuu gudagalay yajiu inuu la imaanaya bisamni subagii dee timirta lagu dhuuqi lahaa lafteeda waa cajiibe way qaala wuxuu yidhi waaxsib waxaan u malaynayaa qad dakara sawiqa sawiqna inuu sheegay waxa weeye salol shaciirta iyo qamadiga sarreenka ayaa laga sameeya qaala wuxuu yidhi xaabigu faxaasuu waxay isku soo dareen xaysa xaysan dacaam isku dardara federation miyaa la dhahaa timir garoor subag salool waxbaa meeshii masalihii laga soo buuxso fakaanat waxaas la soo urushaa waxay noqotay waliimata rasuulillaahi rasuulka ilaahi weliimadiis saxaabadan loogu yeeray cuna baa layidhi sala allahu alay waslm nabigu isagu ee, saxaabadan raba in wax laisku soo daro barakoobaan oo meesha lagu wada lagu barakeeyo أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب ما يذكر في الفخذ حديث أبي موسى رضي الله عنه قال وحير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحير من كانت له جارية الدون قف كيله oo facaalaha caawiya oo facsana ilayha u ixsaan sameeya uma actaqaha xoreeya watazawajaha guursada kaana lahu ajraani laba ajar baa u ahaaday waay ajar waa guurka iyo waxbaridda ajarna waa xoreynta uu xoreeyey أخرجه البخاري في كتاب العتق باب فضل من أدب جاريته علمها باب كاسكوش باب زواج زينب بنت جحش حاسك النبي زينب بنت جحش قول كيوي إيو نزول الحجاب حجاب كسود ديسي إيو إثبات وليمة العرس عرس البريس السويد لسوي حديث أنس قال وحير maa awlama nabiyu sal ly slm nabi ilaahi ma weliimeyn calaa shayin shay oo min nisaa'ihi dumarkiisa ka mida kama welimo qalin ma awlama intuu ka weliimeeyey calaa zaynaba zaynaba wuxuu ku baxshay gabar uu ku baxshay ma jirin gabadhan muxuu qaba awlama waaba weliimeeyo waa loogay nebigu bishaati neef arya neef dhanoo arya la qala oo cajiiba xag rabbaa laga barakaynaya waxaan israaf adduunka ka socda oo meel kasta cuno aan la cunayn lagu daadinayo oo waxaa weeye masaakiintana dabadda ka taaganta waa howl khatarteeda leh waay akhrajahu lbukhaariyu fi kitaabi nikaax baabu lwaliimati walow bishaat xadiidu anas ibni maalikin radi allahu canhu qaala wuxu uhi lama guurka howlihiisa o dhan waa la iska fududeeyaa waa la sahlaa maxaa weliimadiisu waa iska fududta لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي مركو قرسدي زينب ابنة جحش دعا القوم نبي قدتك وأير فضعموا وعنا ثم جلسوا اسكا فريسين يتحدثون قرقا يكون عنتين بي اسكا فريسين سو يو اسكا شاكي سنة oo dad baa maarata hawshooda meesha iska sii fadhiya waidaa huwa waaba isagoo nebigu kaanahu isagoo wadaah waayada shaanu kaanahu nebigu yatahayo u diyaargaroobaya lilqiyaama inuu kaco dee haddaa qofkii dhammaan guriga lahaa in kaco dadka inay gartaan iyana inay kacaan oo dee meesha laga baxayo falam yaquumuu maba kicinba falamaa ra'aa daalika markuu nebigu arka arrinkaa arkay qaama isagu waa kacay falamaa qaama markuu kacay qaama man qaama intii kacday baa kacday dadka qaarkii waqacadda alaaatu nafarin saddex nin baa meesha iska fadhiistay gurigii iskaga sheekaystay فجاء النبي النبي محمد بايمي صلى الله عليه وسلم ليدخل سوغوري سوغاله فإذا القوم قومك ولي جلوس وأيغو فدي النبي دبعدي ساعات قد عجائب كا سو بخا iyo ee guriga loo baahan yahay iyo reerka guriga soo baneeyo waxa meesha ma yaalaan nabi waa arkay in iska fadhiyaan thumma innahum qaamu kabacdi mar dambay kaceen fandalaqtu waa tegey haddaa anasahay faji'tu waan imid faakbartu nabiy nabiga waxa u sheegay sal lla alay slam annahum nimankii meesha fadhiyey qad indalaquu inay tageen fajaa'a nebigu waa yimid xataa dakhala uu ka soo galay gurigiis fadahabtu waxaan damcay haddaa anasahay adkhulu anna inaan galo faalqa alxijaaba xijaabkii buu sii daayey nebigu beynii wa beynahu aniga iyo isaga dhexdiisa xijaab baa u sii daayay faanzl allahu markaasaa ilahi wuxuu soo dejiyey ya ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuuta nabiy alaaya aayat lxijaab haddaa maqasho markaasaa waa lagu dhaqmayaa markaasaa loo wada geli lahaa aayadda haddiiba soo degtay xijaab bas gabadhiiba guriga ku jidha cid kale markaa ma ayna soo gelin أخرجه البخاري في كتاب التفسير سورة الأحزاب سو- يا أيها الذين آمنوا سو- سورة الأحزاب آه. باب قوله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم الآية حديث أنس قال أنا أعلم الناس dadka kan ugu badiyaan ahay buu yidhi bilxijaabi xijaabka anaa ugu aqaan kaana ubay ibnu kacab wuxuu ahaa yasalunii kii ii weydiiyey canhu xijaabka aan idiin sheegay asbaxa rasuul lahi sal sl nabi ilaahay wuxuu ahaaday caruus ama waa waa berisay caruusan xaali bizaynaba zaynabati ibnati jaxsh wa kaana wuxuu ahaa tazawajaha kii kusoo guursaday bilmadiinaba nebigu ku guursaday fadaca annaasa dadkiiba ugu yeeray nebigu liacaami dacaamkii weliimada bacda irtifaaci nahaari maalintii waa tanna waa ujeedaa reerkii oo xalay la dhisay kabacdi waa maanta la dhigayaa alla barigi waa weliimadii maalintii oo cabaar soo baxday maalin weyn ah baa dadkii loo yeeray fajalasa rasuul lahi sal lla alay slam nebigu waa fariistay wajalasa macahu rijaalun rag baa la fariistay bacda maa qaama alqowmu dadkii intay kaceen xataa qaama rasuula ilaa nebigu ka kacay sal lla alay slam famashaa nebigu waaba socday wamashaytu macahu anna waa la socsocday anas baan ahay xataa balaqa baabu xujrati caaisha qowladii caaisha ilaa uu nebigu ka gaaray uma danna wuxuu maleeyey annahum raggii meesha fadhiyay kharajoo inay baxeen farajactu waa soo noqday macahu nebiga maciis faidaa hum juluusun waaba iyagoo weli iska fadhiya makaanahum mooshooda farajaca waa noqday nebigu waa ka noqday warajactu macahu thaaniya mar labaad baan ka noqonay qolkii hawsha lagu qaban laha xataa balaqa baaba xujrati caaisha ilaa uu ka gaaray mar labaad qowladii caaisho gurigii caaisha albaabkiisa farajaca misna waa soo noqday warajactu macahu waan la soo noqday faidaa hum qad qaamo iyagoo hadda kacay fadaraba beynii nebigu aniga iyo wa beynahu wuxuu yeelay beynii wa beyn aniga isaga dhexdiisa sitrin dah wanzila alxijaabu xijaabkii baaba la soo dejiyey marka anaa xijaabka ugu badiya waa maxay bisababi nuzuuli aayati xijaab sababta aayadda xijaabka kusoo degtay ninka u badiya ani weeye buu yidhi anas adahay meeshaan taagnaa waaba dahaasa nala dhex dhigay aniga nebigu calayhi salaatu wasalaam akhrajahu lbukhaariy في كتاب الأطعمة باب قول الله تعالى فإذا أطعمتم فانتشروا سورة الأحزاب حديث أنس بن مالك قال وحير كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر مركو صامره بجنبات أم سليم قبل أم سليم اللي يراهده واي معناها جنبات كذا دين واي دخل عليها وأسو قال شري fasalama calayha waa salaam markuu gabadhaa nebigu soo maro to u galou salaami jira uma qaala wuxuu yidhi anas kaana nebigu waxaa sal- wuxuu ahaa salaas caruusan bizaynaba zaynaba mid ka caruusa faqaalat lii ummu sulaym ummu sulaym waxay ugu tiri waa hooyadii low ahdaynaa lirasuulillaahi nebi maxamed haddaan u hadiyeyn lahayn hadiyatan faqultu lahaa waxaan ku idhi ifcalii samee facamadat wixii u qasaday caruusi waxbaa loo geeyaa ilaa tamrin timir wa samnin subag wa aqidin garoor fatakhadat waxay ka yeeshay waxaasoo laisku daray xaysatan federation oo fii burmatin ahaatay digsi digsi baa weelkaasaa lagu diyaarinaya fa arsalat way didhay umu sulaym bihaa alaabtaas maciya maciga ilayhi nebiga nebiga ugee ayay tiri faindalaqtu waa la tegay bihaa xayskaas ilayhi nebiga faqaala lii nab wuxuu yidhi dachaa deji halkaas ka dhig uma amaranii wuu i amra faqaala wuxuu yidhi udcu lii rijaalan rag iigu yar samaahum uu nebigu magacaabay hebel iyo hebel iyo hebel iigu yar wadcu lii iigu yar man laqiita ciddii kaloo aragtan xataa igu yar hebel iyo hebel iyo hebel horta ha ka soo tegi ciddaa kaloo aragtan u yar qaala wuxuu yidhi fafacaltu aladii kii baan sameeyey amaranii uu i amray farajactu waa soo noqday faidaa waaba isagoo albeytu gurigu qaasun yaa buuxsamay biahrihi la buuxsamay gurigii waa jiq rag baa ka buuxa fara-aytu nabiya nabiga arkay sal ly slam wadaca yadayhi labadiisa gacmood isagoo dejiyey calaa tilka alxaysati cunadaa xaysadaa anugu aan keenay alaabtaan la keenay baa raggi loogu wacayaa albarigu ayada xoogaagan isku soo dardaray tiri haddaan xoogaa u hadiyeyn lahayn umuslaym timir iyo subag iyo waxaa maaragtay garoorka iyo laysku daray raggi waa loo yeeray gurigu waa buuxshay nebigu gacanahu geliyey cunadii la keenay watakalama bihaa watakalama waa hadlay bihaa iyada fiihaa maa shaa allahu ilahay wuxuu doona u akhriyey ilaa ilaahay waxbuu ku akhriyey nebigu cunadii yarayda la keenay uma jacala wuxuu gudagalay nebigu yadcuu casharatan casharatan toban toban inuu ugu yeerayo toban ha soo gasho waa cuneen ka baxa toban kale yaakuluuna minhu wayaquulu lahu leeyahay markay cunayaan udkuruu sma allah alla magaciisa xus waliyaakul kulu rajulin ninkaasana ha cuno mimaa yarihi meesha ku xigta xeerada ha ka cuno mucjizo weyn baa meesha dhacaysa xogaaga yarka ahaayo umu sulaym isku soo dadhay xataa tasadacuu ilaa ay ka fuleen dhammaan kulluhum canhaa xeeradii fakharaja minhum waxaa ka baxay raggii man kharaja ciddii baxday guriga waa ka baxday wa baqiya nafarun koox baa hadhay yatacadasuuna iska sheekaysanaya qaala wuxuu yihi jacaltu waxaan gudagalay aktamu miyaah soo saa maha qoladaani gurigiiba iskaga hareen waana iska sheekanaysane waxaan gudagalay akhtamu inaan t muru murugoonayo oo maxaan la murugoonaya nimankaan ba mar guriga nebiga u baneeyaan uga baxaan anoo dhanba waa kululaado waa waa murugaysa nimanka meesha ku sheekaysanaya uma kharaja nabiy nebigu waa baxay sal l slm naxwa lxujuraati xaasaskiis kale qowladahooda xaggoodii yaay in aladiina yunaaduunaka min waraa alxujuraat alxujuraat waa qolalkii nebiga xaasasku deganaayeen guryihii nebiga calayh salatu salaam wa kharajtu waan baxay ana fii irihi raadkiisa waa daba socday faqultu waxaan ihi innahum nabi allow qad dahabuu way tageen farajaca waa soo noqdeen fadakhala lbeyta gurigii u galo wa arka sidra daahii buu sii daayey wa inii aniguna la fi lxujrati qowladan ku dhex jiraa daahna waa noo dhexeeyaa walxalwa nebigu yaquulu uu leeyahy akrinaya yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu ha gelinina buyuuta annebiy nebiga guryihiisa ha gelinina ilaa an yuudana lakum inin laydin idna mooyaane ilaa dacaamin cuno laydinku idno soo gala laydin hayra naadiriina xaalaakiin kuwa koranaya keyrkood inaahu bisaylkiisa cunada haddii meel lagaaga yara inta bislaanaysa reerka laiskalama sii jooga markay diyaargaroodaa la tagaa bisaylkeeda meesha laguma sii sugo markay diyaargaroodo bislaato imow oo lagu yeeray aadaabta suuraddan maxay noo sheegtay walaakin idaa duciitum markii laydin yeero fadkhuluu markaa gala islaam fa idaa dacimtum markaa quudataan isla markii fantashiruu baxa walaa mustaanisiina xaalaatin kuwa weheshanaya lixadiidin sheeko sheeko meesha iska weheshanino ha iskaga sheekaysano ha iska fadhiinina ina dalikum kiinaasina kaana wuxuu ahada yu-di nabiya nebiga mid dhibaya fayastaxyi minkum nebigu waa idinka xishoonayaa wallaahuna laa yastaxyii min alxaqa xaqa kama tago waay nebigu wuxuu ka xishoonaya guriga ka soo baxaynu idin yidhaha ilaahay baan laakiin xaqa caddayntiisa ka xishoonayno ka tegayn wey qaala anas innahu ninka isaga ah isaga ah khadama rasuulillahi nebi maxamed nin u khidmeeyey wey salaas cashara siniin toban sano ninkaa garataade isagaa is sheegaya innahu isaga waa qof kala tajriid qof kale iska soo dhex saaraysa ninkaa ma ujeedaa anasa waa ninkii nebiga tobanka sana u shaqaynayay waa ninkaa xadiidka warinayay waa ninkaa nebiga kii xijaabku soo degayey anaha waa kaa la socday akhrajahu albukhaari fi kitaabi nikaax baabulhadiyi lilcaruus war caruus wax loo hadiyeeya laga baab lamri buu baab yahay biijaabati daaci qofka yeeray ilaa dacwatin weliimo dadka ugu yeeray in la aqbalo hala raaco xadiiثu cabdالlahi bni cumara ana rasuul اlahi salى اllahu عalayhi wasalam qaala wuxuu yihi idaa duciya axadukum midkiin markii loo baaqo loo yeero ila اlwaliimati waliimo loogu yeero falyaatiya ha yimaado warqada yar yaraa dadka loo keenaya marka iyadaas hadda warkii ku qoran yahay waa weeyaan meesha ha yimaado haddii toos loogu yimaadna waa loo yimi akhrajahu lbukhaari fii kitaabi nikax shuruud baa jira laakiin munkar iyo balaayo waa inaa meesha ka jirin xadiiثu abi hurayrata radia allahu canhu annahu kaana yaquulu wuxuu ahaa mid yidhaahda abu hurayre sharu dacaami cunatan u shar badan dacaamu lwaliimati waliimada la iskugu yeero cunadeeda wey min shari dacaam kuwo kasii shar badan baa jire min baa la iska soo qadarana yudcaa lahaa waxaa loogu yeeraa alaqniyaau kuwa hodankaabaa loogu yeeraa wayutraku lfuqaraau fuqaradana waa laga tagaa taasoo yudcaa laha laqniya cunada u xun waxa weeye inta helika dhaqadada ama hodanka in loogu yeero inta masaakiintayo fuqaradaana albaabka lagu loo loo diido laga soo tago saasoo ay tahay haddee waman taraka dacwata dacwada qofkii ka taga inta la loo yeero aan aqbalin gaar ahaan hadday cursi tahay faqad casa allah warasuula ilahi rasuulkiisoo casi sala allahu calayhi wasalam waaya akhrajahu lbukhaari fi kitaabi nikaax baabu man taraka dacwata faqad casa allah warasuula baabun haadaa baabun laa taxilu xalaal maaha almudallaqatu haweeney la furay halaaثan saddex lagu furay limudalliqaha kii furay xalaal uma aha xataa tankixa zawjan gayrah ilaahay kasoo guursanaysa nin kale tarjamadaa noola ku caddeeyey oo wayada aha ninkaa kalena uu soo jimaaco uma yufaariqaha misna ay kala tagaanu faaruqo ama ha ka dhinto ama ha fure watanqadi ciddatuhaa misna ciddadeeda dhammaato shuruudii o dhan baa meesha lagu qoray shan shardi iyo lix shardi bay kale leeyihiin islaan saddex lagu furay warkeeda wakaa ninkii furay shaqa iskuma leh saddexdii waa dhammaata ama isku mar ha tuuro ama midba waa ha ridee ilaahay nin kale guursato ninkaa kale kulmaan isreeraysaan kala faaruqaan ciddadiisina dhammaato kii horeo saddexda ku furay laftiisa waa in ciddadiisi dhammaatay marka kan dambe guursanay waaya kuwa iska hadda maaragtay aan waxba ka furmayn baa jiro oo wax waa ka furmayaan iyagaaba dee waxay u dhaqmayaan sidaan waxaan waxba furi karinba oo waxba ka furmin oo kun iyo kow jeer hadday wax furaan waxaa weeyaan waxay iskala joogayaan gabadhaas ay intaasoo jeer fureen xadiidu caaisha qaalad waxay tiri ja-ad imraatun imra'atu rifaacata alquradiy nin rifaacata alquradi la dhihi jiray haweenadiisi baa u timid annabiya sal alla alay slam faqaala waxay tihi kuntu cinda rifaacata nabi allow rifaaca ay qabi jiray fadallaqanii waa i furay fa abatta dalaaqii dalaaqaygii buu gooyey waaya waa kana tagay ninkaas waa i furay ayib rajciye iyo waxba meesha ma yaalaan fatasawajtu waxaan guursaday cabdaraxmaan bna zabiir haddii loo akriya cajo badan zubayr aadan dhihin zabiirka abiir ninkaasaan guursaday inamaa macahu ninkan dambe waxa maciisaay mithlu hudbati thawbi marada faraqeeda oo kale wey ninkan kale awood ninle maaha oo arrimaha reernimada iyo jimaacaya awood u leh maradaas faraqeeda iyo dacalkeedoo kale weeye awoodiisu mas waxbaa laga fahmay ninkii hore wax kamay sheegin faqaala nabi wuxuu yidhi aturiidiin hadda ma waxaad doonaysaa an tarjici inaa u noqotay ilaa rifaaca ninkii hore rifaacahay ku furay la u noqon mays xataa taduuqii ilaa aad dhadhamisid cusaylatow midkan malabyarowgiisa wayaduuqa isna uu dhadhamiyo cusaylataki malabyarowgaada malabkaa waxaa lagu shabahaya waa jimaacii iyo ladadiisi iyo macaankiis usluub aad u tafatiran oo cajiiba baana sharcigu arrimahan oo kale u tilmaamay afka laguma ballaariyo waxyaalaha meesha ka jira erayadan kalaa loo loo dulmarayaa waxay ka dhigan tahay ilaa sideeda jimaac dhaco ninka dambe haddii gabadhii marka hore ninka hore kala tageen saddex lagu kala tagay dalaaqii dhammaaday sow doonaba ha ahaadee waa in ninka dambeo guursaday ay kulmaan jimac ku kulmaan jimac dhaco wa abuubakarna jaalisun cindahu agtiisoo fadhiyey nebiga wa khaalid binu saciid bin caasna bilbaabi albaabkuu taagnaado yantadir wuxuu sugaya an yuudana lahu in loo ogolaado soo gal la yidhaahdo fa qaala wuxuu yidhi isagoo aan baa weli soo gelin yaa abaa bakar alaa tasmacu muwaadan maqlayn ilaa haadihi haweenaydan maa tajharu bihi waxay la dhawaaqayso cinda nebiy nebiga agtiisa waxay ka sheekaynayso gabadhaan maysan xishoonayn howlaha ay ka nebiga agtiisa ay ka hadlayso abubakar maxaa u aamusanta ma la hadashay haweeneyda oo meeshaaba masale baa taalloo masaa-isha sharciguna caddayntoodu lagama xishoodo waana loo caddeeyey nebiga oo caddeeyey calayh salatu slam akhrajahu lbukhaari fi kitaabi shahaadaat baabu shahaadati waaya mukhtabi xadiidu caaisha ana rajulan baa dallaqa imra'atu haweeneydiisi furay halaaan saddex buu ku furay fatasawajat nin kale guursatay meeshaa wax isku dhegaya igama furanaya sheekada ama taale waxa waddanka hadda ka socday ee macnaha kii hore warkii ma yaalee nin kale bay guursatay fadallaqa kii kale waa fura fasu'ila nabiyu nabigaa la weydiiyey sal alla slam ataxilu lilawali ninkii hore xalaal ma u tahay nin kale guursatay qaala wuxuu yidhi laa maya maxaa dhacay xataa yaduuqa cusaylatahaa malaberogeeda ilaahu ka dhadhamiyo kamaa daaqa alawalu kii hore soo dhadhamiyey hanaa waa inay isreeraysaan idinkanaa isnikaaxsanay keliya maaha warku caqdi baa dhacay keliya maahee waa inay kulmaan reernimo ku kulmaan war caddaaday masaladaasuu bayaaniyay arag akhrajahu lbukhaariyu fii kitaabi dalaq baabu man ajaaza dalaaqa halaad ninka baneeyey bukhaariga cajib badan dalaaqa saddexda waaya baabu maabuu baab yahay yustaxabu la suneeyey an yaquulahu inuu yidhaahdo ninku cinda aljimaaci jimaac agtiisa ama labadaba ha dheheen xadiiu xadiidu ibn cabaas qaal qaala nebi sal l sl nabig ilahi wuxuu yiri sal l sl amaa low ana axadaku- axadahu midkood dadka yaquulu odhan lahaa xiina yaatii ahlahu xe- reerkiisa markuu u tegayo bismi illaah allaahuma allahdow jannibni iga dheere ashaydaana shaydaanka iga dheere wajannibi shaydaana shaydaankana ka dheere maa rasaqtana waxaa nugu arsaaqdana shaydaanka ka dheere waay maama hadda laga cabiro waay waxaana loo socdaa man yacqil cid wax garanaysa maaladan maa laa yacqil waayo sida wallaahu aclamu bima waxaa wadacat maadaama waxay waxa weeyaan saasoo kale weya ilaahu nagu arsaaq uma qudira la qadaro baynahumaa dhexdooda fii daalika isku imaatinka kulankaa ninka ay haweeneeda kulmeen ow amse wuxuu yihi qudiya weladun ilma halkaas laga qadaro ilma kac culuuqiisu ka yimaado lam yadurahu shaydaanu shaydaan ma dhibo abadaa weligeed waalmo loo xirsixiray wey oo dadkaas meeshuu ka imaan lahaa ay wardigii iyo adkaartii akhristeen marka shaydaanku ma dhibay akhrajahu lbukhaariyu fii kitaabi nikaax baabu maa yaquulu rajulu idaa ataa ahla ninkii ducada akhrinaya wey baabu jawaazi jimaacihi jimaaciisa banaanidiisa u baab yahay imra'ata u jimaaco fii qubulihaa qubulkeeda min qudaamihaa xaggeeda hore wa min waraa'ihaa xaggeeda dambe min gayri tacarudin isagoo aan u banbaxayn liduburi duburta waxaa mamnuuca u tegidda maxalka inuu noqdo la isticmaalayo duburta meesha la ogol yahay waxa weeyaan meesha ilmuhu ka dhasho baa la ogol yahay xagga imaatinkana dhanku doono ha uga yimaado hor iyo gadaal xadiidu jaabirin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi kaanat ilyahuudu yahuudu way dhihi waxay ahayd taquulu mid dhahda idaa jaamacaha markuu jimaaco ninku min waraa'ihaa xaggeeda dambe hadduu kaga yimaado xaaska jaa alwaladu ilmuhu waa yimaada axwala isagoo ilwaliiji ah macnaa weersho ah way ilmuhu imaanaya leeyihin oo yahuudu wax balaayo badan waxbay iska matelanaya waxay leeyihin ilmahaasi ilmo indhuhu kala qaloocan buu noqonaya fanazalad waxaa soo degtay nisaaukum xarun lakum kal xari lakum beer oo dumarkiinu beer bay idin yihiin faatuu xarakum beertiina u taga annaa shitum kayfa shitum sidaa doontaa waa mar haddii meesha la jireeyey oo loogu talagalay isticmaalka ay tahay meeshaas dhanka imaatinku dhankuu doona ha noqdo أخرجه البخاري في كتاب التفسير سورة البقرة bاab نiساءكم xرث لكم الآية baabu تaxريiم امتinاacihaa haweeneyda diidideeda xaaraan ahaansheeda min firaaشhi زawjiha ninkeeda firaashkiisa gogashiisa wey inay diido u imaan weydo xaaraam ahaansheeda baa laga hadlaya xadiiثu أbi هurayra qaal qaala النabiyu sal اله علي sلم إidaa baatat اlmarأaة haweeneydu markay hoyato muhaajiratan xaalay tahay mid ka fogaatay firaasha zawjiha ninkeeda gogashiisa lacanadhaa waxaa lacanada haweeneydaas almalaa'ikatu malaa'igta xataa tarjica ilaa ay soo noqonayso oo hijradii iyo tegiddii ay ka soo noqonayso macnaha isagii baaba dee xanaaqsan intaa uu caraysan yahay iyadina lacanad baa ku socoto ayib waa malaa'igta loo wakaashay addoonka malaa'ig baa la socota deris kula socda weeye deriskaada karaameh bay soo gelaya marna kufaariqu mayaan meelo yar mooyaane akhrajahu lbukhaari fi kitaabi nikaax baabu idaa baatat ilmaratu muhaajiratan firaasha zawjiha baabu xukmi اlcazli buu baabi casligu waxa weeyaan waa siibidda xukunkeeda oo maxaa jira maalan markii manidu imaan lahayd buu markaa xubinkii taranka meeshii ka wadayaa biyihiibuu dabadda ku daadinayaa ninkii war waxaas xukunkoodu muxuu noqonayaa oo muxuu sidaan u samaynayaa wuxuu ka cararayaa in ilmo dhashaan yaan uur imaanin oo biyahan uur laga abuurin buu saa u samaynayaa oo riximka aadi taasi ma bannaan tahay mise ma bannaana xadiidu abi saciidin alkhudriyi waay magac buu leeyahy ninkan caan ah qaala wuxuu yidhi kharajnaa maca rasuuli lahi sal اlه alay slm nebiga ilaahi maciisaan baxnay fii awatin fii ghaswati bani lmusطaliq duulaankii reer bani musطaliq faasabnaa sabyan maxaabiis baan soo qabsanay min sabyi اlcarab carabta kuweeda la soo qafaashe faishtahayna nisaa dumar baanu ishtahaynayoo jeclaysana washtadad calaynaa dusheedan awal waxaa ku darnaatay alcusbatu waxa weeyaan doobnimadii baa awalna nagu daahday wa axbabnaa waxaan jeclaysanay alcasla siibid oo ah inaan meeshaas biyo aysan gaarin dumarkan waxay rabaan inay hadhow gataan waa addoommo inay la mucaamaloodaan bay rabaan biyihiay dabadda ku daadiyaan inaan uur imaanin lacag bay rabaan hadhow addoommadan dad kale ka gataan uurna aan cilladu noqon uur imaan fa aradnaa waxaan doonnay an naczila inaan siibno wa qulnaa waxaan nidhi markaa naczilu ma siibaynaa walxaal rasuul lahi sal slam bayna adhurinaa nebi maxamed oo dhexdayna jooga qabla an nas'alahu inagoo aan weydiin fasalnahu can dalika arrinkaasaan weydiina faqala nabig wuxu uhi maa calaykum dushiina maaha allaa tafcaluu inaynaan samayn ya inaynaan samayn waa xadiidkan waa laga hadlaa maa calaykum allaa tafcalu laysa cadamulficli ficil la-aantu ma aha falid la-aantu waajiban calaykum waay samayn la-aanta waajib idinku ma aha waa laba macnaa ku jira mid wakaa ama waxa weeye laadan zaa'ido ka dhig oo waxaad dhahdaa laa ba'sa calaykum fii ficli inaad samaysaan dhib male casligii waa laba kale macne haddaa xataa hadda aynaan samayn tanay la socotaayoo maa min nasamatin naf ma jidho kaa'inatin ahaanaysa ilaa yowmi alqiyaama ilaa maalinta qiyaamada naf la abuuraya ma jidho ilaa wahiya kaa'inatan waa ahaanaysa ama casli same ama samayn biyo aadan ogaan ba haddii la doono ilmaha laga abuuraya mar haddaa xataa iska daysaan wixii ilaahay ku talagalay inuu abuuro markas waa la abuuraya moga ma ogaan karo ninku biyaha ilmaha laga abuurayo hadduu doono biyo uusan islahayn makaamaba imaan ba waxaa laga hal dhibic ah in lagaba abuuraba waay wixii nafoo alla qadaray waxaa doontaan sameeya waa ahaanaysa maa qadarahu اllahu laabudda minhu wixii rabbi qadaray waa dhacaya rajahu lbukhaariy fi kitaabi اlmagaazi baabu gaswati bani lmusdaliq xadiiu abi saciidi alkhudriy qaal asabnaa sabyan maxaabiis iyo dalal soo qafaashay ayaanu asiibna fakunnaa waxaan hay naczilu kuwa siiba fasa'alnaa rasuula llahi baan weydiinay sal sl faqaala wuxuu yidhi awa inakum idinku latafcaluuna awa inakum idinku latafcaluuna ma falaysaan waxaasaa samaysaan ma fasheen waxaas waay iyaguna waxay ka cararayaan in meesha ilma la abuuro ilaa gabadha haddii ilma dhasho muwaladday noqonaysa ama qaar baa ka cararaya caruur badan inay meesha ka yimaadaan hadduusan waxba haysan yaa caruur kugu dhalanay ilma la abuurine biyahaana yaysan raximka aadi waaye dii caruurtimaado shaqee baa la dhahayaa xamaal biil baa lagaa rabaa maxaa dhacay marka qaalaha alaaa nebi saddex jeer buu ku celiyay awal arrinkaa a wa inakum latafcaluun maa min nasamatin ma jidho kaa'inatin naf ahaanaysa ilaa yowmi alqiyaama ilaa hiya kaa'inatun mid ahaanaysa wey ama casli sameeya ama ha samaynina markaa casligaa samayseen faa'iida ma leh haddii ilaahay qadaray ilmo inuu abuuro biyuha lama celin karayo biyaha lama celin karayo ilmihiina waa abuurmaya dadaalkii niya wixii aad ma jidho mar baanba sheikh caalimo culimmada masara ka dhegaysanaya haweeney macnaha kiniiniga isticmaalaysa uurka la dagaalama xubu manci lxamli baa la yidhaha kiniiniga la dagaalanka uurka bes deedna waxaa la arkay markii dambe uur baa yimid deedna ilmihii baa dhashay ilmihiina ilmo markay dhashaan gacnihi saa iskugu hayaan moogta faraa saa u laaban yahay mise ilmihii kiniinigiiba gacnaha saa ugu hayaa iliqi jidhay ninkeedun maba ogaba dhowr qisoo waaweyn bay ahayd mid ka mid a taasi ahayd marka fiiri wixii ilaahay abuuro inuu qadaro waa dhacayaan wey أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب العزل حديث جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل وعن هنكو عزل كسمية والحال القرآن ينزل قرآن كو دقية قرآن كو دقية هذا حيران تا قرآن كان لها كجوغ وكلوي معناه أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب العزل والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب